Ishaciya cudubka tobnaad hoog waxaa leh kuwa amaro aan xaq ahayn soo saara iyo kuwa wax qalawcan qora inay kuwa baahan garta ka qalloociyaan oo ay masaakiinta dadkaygana xaqooda ka qaadaan oo ay carmalada ka dhigaan waxa ay dhacaan agoontana waxa ay u gaarsadaan oo bal maxaad samayn doontaan maalinta ciqaabta iyo wakhtiga baabba'inta meesha fog ka imaan doonta bal yaad u magangeli doontaan sharaftiinnana xaggee baad kaga tegi doontaan waxay ku dhex foorarsan doonaan maxaabiista oo waxay ku dhex dhici doonaan kuwa la layn doono hase ahaatee caaradiisa kama uu sii jeedin laakiinse gacantiisii weli way fidsan tahay hoog waxaa leh kaa reer cashuur oo ah ushii caaradayda iyo hankoolkii dhirifkaygu gacanta ugu jiro isagaan u diri doonaa inuu quruun cibaadalabayaal ah ku kaco oo waxaan ku amri doonaa amarka gees ah dadka aan u carooday inuu maalkooda dhaco oo uu maxaabiis kaxeeyo oo uu iyaga ugu tunto sida dhoobada jidadka dhex taal habase ahaatee isagu saas kuma tala jiro oo qalbigiisuna saas kuma fikiro laakiinse waxaa qalbigiisa ku jira inuu baabbi'iyo oo jaro qurumo aan yarayn waayo isagu wuxuu leeyahay amiiradaydu dhammaantood sow boqorro ma aha kalno sow ma aha sida karkemish xamaadna sow ma aha sida carfaad samaariyana sow ma aha sida dimashik oo kale sidii ay gacantaydu u gaadhay boqortooyooyinkii sanamyada oo ay taswiirahoodii la hardhay ka sii badnaayeen kuwa yeruusalaam iyo samaariya iyo sidii aan samaariya iyo sanamyadeedii ku sameeyey oo kale miyaanan yeruusalaam iyo sanamyadeedaba ku samayn doonin sidaas daraaddeed markii sayidka shuqulkiisa oo dhan ku dhammaystiro buur siyoon iyo yeruusalaam wuxuu odhan doonaa boqorka cashuur ayaan u ciqaabi doonaa midhaha qalbigiisa isla weyn iyo faanka indhihiisa kibrayba waayo isagu wuxuu yidhi tan waxaan ku sameeyey xoogga gacantayda iyo xigmaddayda maxaa yeelay miir baan leeyahay oo waxaan durkiyey dadyowga sohdintooda qasnadahoodina waan dhacay oo sidii nin geesi ah oo kale ayaan kuwii carshiyada ku fadhiyey u soo dejiyey oo gacantayduna waxay maalkii dadka u heshay sidii buul shimbireed oo kale oo sida loo soo uruuriyo ukumo laga tegey ayaan u soo uruuriyey dhulka oo dhan oo lamana arag mid baal dhaqaajiyey ama afka kala qaaday ama siciyey miyuu faasku kaafana kan isaga wax ku gooya miinshaartuna miyay iska sii weynaysaa kan iyada ku shaqeeya waa sida haddii ulu iska gelgiso kuwa iyada kor u qaado amase sida hankool kor u qaada kan aan qori ahayn haddaba sidaas daraaddeed sayidka ah sayidka ciidamadu wuxuu kuwiisa cayilay ku soo diri doonaa macaluul oo sharaftiisa meeshadana waxaa lagu shidi doonaa olol ah sida olol dabeed iftiinka israa'iilna wuxuu noqon doonaa dab oo kii quduska ahuna olol oo maalin qudha ayuu gubi doonaa oo baabayn doonaa qodxantiyo iyo maarogiisiba oo wuxuu dhammayn doonaa ammaanta duuddiisa iyo beertiisa midhaha badanba iyo naf iyo jirba oo waxay noqon doontaa sidii markii calanqaade taag darnaado oo geedaha duuddiisa ku harayna waxay noqon doonaan in yar oo ilmo yaru tiradooda qori karo oo waxay maalintaas noqon doontaa in kuwa dadka israa'iil ka haray iyo intii dadka yacquub ka baxsatayba ayaan mar dambe ku tiirsan kii iyaga wax ku dhuftay laakiinse waxay si run ah ugu tiirsan doonaan rabbiga ah kan quduska ah oo dadka israa'iil qaar haray baa soo noqon doona xataa qaar haray oo dadka yacquub waxay u soo noqon doonaan ilaaha xoogga badan israa'iilow inkastoo dadkaagu u badan yahay sida camuudda badda qaar yar oo qudha ayaa soo noqon doono oo baaba la soo camray ayaa cadaalad la qarqi doona waayo sayidkaa ah rabbiga ciidamadu wuxuu baabi'id la amray ku samayn doonaa dhulka dhexdiisa oo dhan haddaba sidaas daraaddeed sayidka ah rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay dadkayga siyoon degganow kan reer cashuur ha ka baqin ushiisu kugu dhufan doonaa oo hankoolkiisuu kuu qaadan doonaa sida masriyiintu sameeyeen oo kale laakiin weli wakhti yar baa haray dabadeedna dhirifkaygu wuu idlaan doonaa oo caradayduna way ku dhammaan doontaa baabba'ooda oo rabbiga ciidamaduna wuxuu iyaga ku ciqaabi doonaa karbaash oo kala sida layntii reer midyaan oo ka dhacday dhagaxii weynaa ee xoreb agtiisa oo sida uushiisu uu kor ahayd badda ayuu kor ugu qaadi doonaa sida masar loogu qaaday oo kale oo maalintaas rarkiisa ayaa garbahaaga laga qaadi doonaa oo xarqoodkiisana suurkaaga laga dejin doonaa oo xarqoodkuna wuxuu u baabbi'i doonaa saliidda aawadeed cayaad buu yimid oo migruun buu dhex maray oo wuxuu alaabtiisa dhigtay mikmash way gudbeen meeshii laga gudbi jiray oo waxay ku dhaxeen gebac ramaax way gariirtay gibecahdi saa'uulna way carartay magaalada galimay codkaaga kor u qaad layiishay maqal adaa hoogay caanatooday madmenax way carartay oo dadkii geebin deganaana waxay iisu soo urursadeen inay baxsadaan maantadan wuxuu soo joogsan doonaa noob oo wuxuu gacantiisa ku ruuxayaa buurta magaalada siyoon oo ah kurta yerusalem bal eega sayidka ah rabbiga ciidamadu wuxuu laamaha u goon doonaa si aad loogaga cabsado oo kuwa waaweynna waa la jari doonaa oo kuwa dhadheerna waa la ridi doonaa oo jiiqda duudana biir buu ku jari doonaa oo lubnaana waxay ku dhici doontaa med xoog badan gacantiis